dadka tirada yaro inta roogo oo da-day walaagi kuwiin ah runtii dowladnimo iyo qaabshay aragan laakiin dhallinyarta geeka inta roogto badansho oo walahata wadankana maarane siyaasad ahaan ka dhisan in lan gudabo yo wali naqotay in hannaankon oo xisbiga ka dhisan in lanku gudabo qaabka qabyaaladaysan ama qaabka una hamarnay burburka labaatan iyo sagaal jarsaday oo wadankan ka habsaday marka run ahaantii dadka badanshayna wali wahaa may kula kulumeena waqtiyadii hannaankun iyo dheegeyen dhowr meelood lahakuku sheekoy dib u eegista dastuurka markii la suubiyay naftarsha lakuku sheekoy dad badan oo inta fadhiyay oo arrimaha bulshada dhandhunduleela runtii ku warqabaan barnaamijyadan oo ka saabsan xisbiga iyo walaa usan teegayin hannaanka xisbiga wali wahaa way lafadahay in lanku guduba qaab qabiilaysan oo geeka markii la era dhanka shaksiga ah oo inteegan in usa ku arrimiyo soomaaliya siyaasadii ku arrimiya laabudda anti usa hamar waay qabiil waana qabiilsheena doorkaas way ka dhumay dad badan oo geeka soomaaliya arrintii walkuqobada faday in iyo waayeen hanaankaas qabiilka ah milyanku guduban oo runtii ku qayb galo waayay siyaasadda walbadanna isbeddel ay sheeno kore marka hannaankun wali waa hannaan lanku gudubi doono wadankanna ha mari markii xurnimadii la qaadaday kun iyo sagaal boqol lixdankii wadankan way indhisanaayeen dhowr xisbi indhisanaayey intii xurnimada lan qaadanayba xisbiya dhisanaayeen xisbiyada dhisanaayeen wali hayan ahaani xurnimada sheene oo xisbigii s y l iyo xisbigii haka d m iyo xisbiyo badan bahan halgameen sidii xornimadan la ka helo faday taasoo xisbiyada aragaasa ee dad isla dhaladi walaale ah ee wali laku yaabee koona s y l inti ka jari koona leega inti haka d m ka jari idoo dadka hoos ku laka haawa lama xisbi ka shal jareen xisbiyaalku way ku tarjumaayeenna ama ku arrimayaayeenna hadafka xisbigaas usa leey ama xisbigaas walaa usan teeganya yaa lagu turjumaaya xisbigana markii usa barnaamijyadiisa bandhikaw wayaha hanuun wax ka bandhikayo walyaabo faylo oo suurud leh dadka badanaaba siyaasadda hata geeka soomaaliya ka dhajara yacni ogyiin walyaabo badana waraaqo laka qoraw badanaaba dadka isku dhegaynsadaaya laakiin wali wahaa may muhiime xisbi kasta dhaaladaw in ahdaaf lahaado ahdaaf waayo wali wahaa xisbigaas wali nagaday xisbo biri ku arrimiyaw inuusa wadankan xukuma iyo nagade marka waa inuusa ahdaaf lahaadaa ahdaaf qaaseh oo bulshadana ku guuxas ama bulshada biri fadaas intii codshay uusa helo xisbigaas ma nagadaw xisbi walaalka markii uusa antaha surimo walaalkee kijada daraadislanka codaya ma nagadaas xisbo may nagaday barnaamijyo uswadada nagadaw barnaamij dhaxalgale oo mahayt isu kumira dhaliyaw markii isu xukunka qobadoona wala la faday walaagi isu ballan qaaday ee suubiyaw sida hataba mararka qaarsho ama mararka birsho dadka soomaaliyeed ku hungoowayaan barlamentarian markii oo maraan baarlamaanka markii oo dooradaan dadka madaxda ama hogaanka wadankan qobada ballanqaadidii aan ku dhaliyaa aan ku miro dhaliyaana marka guud ahaan xisbiga way gudbiyey ahdaaftii usa ballan qaaday oo bulshadii usa dooratii ku ballan qaaday waayo may markaas la kulumay xisbiyo kale oo mucaarad suubsamaaw oo mucaaradka suubsamaw mucaaradkaasa nagadaw in xisbiyadaas ballanqaadaan barnaamijyadii isu ka guul daraysay xisbigonkada marka may nagadaas ahe way lagu gudubay xisbiyadan way ku gudubayaana way ku gudubayaana qaabkii qabyaaladeysanaay oon isla jareen shucuubta in isla jareen markii nagato qaabka hata somalilan dhisay dowlad goboleedyada ka saabsan dowlad goboleedyadun qaabka hatan dhisanyiin wali wahaa qaabkii lafadaayman dhisama waayo waa in dhisameena qaab qabiilaysanaan dhisame dowlad goboleedyo qabyaaladaysanaan dhisame marka runtii in dowlad goboleedyadaas qabyaaladaysan lanku bedela dowlad xisbiye maaragna arrimo soomaaliya ama ku arrimayaan runtii eedan adkaadas laakiin walaa isku dayka muxun iyo qaabka hatuwalanweda muxun in maaragna xisbiyada dhalado doonaan oo geeka sida hata maaragna diiwaangalka shokaxayna ilaa iyo afartameeyo xisbi walkala dhow wadankan ku hirgeleen ama diiwaangelintii haysadaan marka markuuna hangnagana geeka arrintuuna intaan roogni intaas hore dhaclayno hayti markuuna hangnagana geeka arrintuuna intaan roogni xisbiga oo shucuubta aayaha maaragna soomaaliyeed xisbiga aayaha shacbiga soomaaliyeed markuuna hangnagana hore dhacshii wali waa xisbiga aayaha shacabka soomaaliyeed waa xisbi siyaasadeed lehna shacbi shacbiyadiisna soomaali dhammaantii shaleeta oo maaragna inkashalgadiisanayna dhammaan shacbiga soomaaliyeed ku turjumaw waana ka dhisanya fikirshii iyo wadataashii oo shacbiga dhammaantii suubiyaw xog laha ku aruuriyey maaragna mahaytiisa ka dhisan waana ku turjumaw mahaytiisa ingusa shacbigun oo xisbiga ku mid ah inan horseedaan cadaalad iyo maamul wanaag xisbigun guud ahaan ahdaaftiisa oo maaragna guud waliba maamul wanaag iyo cadaalad ingusa maaragna an horseeda shucubta salaadaraadiye hadafka iyo aragtida dheer oo xisbiga usuleeye weli ku mid ah bulshada ingusa dhisa cadaalad iyo inguusan horseedo sidii lindeeri fadi xisbiga naftirshii hata aasaasiya wali waa sidii lindeeri fadi waayo wali waa hata maylaka jare hal qof samaase doorasho xur eh xalaal eh hal cod iyo hal qof eh qof samaase yaliska hay 2020 am 2021 xisbigu marka may horseeda doonee in iyo lan dhawaada ama kala qobsanta doorasho xalaal ah xur ah oo shaksiya cod in la deera iyo xisbigun howlgalsi lamadasan hortayna maaragna intabaabashaysa ama ka shaqalay ujeedooyinka xisbiga markii aan xakooba xisbiga waa xisbi soomaaliyeed xisbi soomaaliyeed markii la leeyahy xisbigun xisba koonfur galbeed siriidii iskuleeta ma ah xisbigan wali waa xisba soomaali guud ahaan meel kastiyo roogta isku leto waay xisbi ku arrimiyow arrimo soomaaliya min taraf ilaa iyo taraf ku arrimiya waay waqooyi ilaa iyo koonfur xisbi ku dhisamow xarumo kuweeldhadaw xarumo usi kuweeldhadawna meel kasta oo seeje ah oo beri lanka codayow xisbigun xarun intiisu kuweeldhad waay xaruntasisu kuweeldhadaw way weeldhadaasi xafiis way weeladaase dad oo maaragna an howlgalo xisbiga way weeladaase dad an ololayo xisbiga ahdaaftiisi walaashayni sheegas marka wale waa xisbiga ma ee dadka intiin qaadaan xisbo ama qowmiyad isku leh ama xisbo mahaytiis dowlad goboleed isku leh ama xisbo ashqaas gooni isku leh ma eh xisbiga wala xisbi soomaaliyeed waay way wada leh soomaalida oo dhan oo wada leta sida hadda diiwaangelintiis use ka helay xisbiga way ku diiwaangelisanya guddiga doorashooyinka iyo ku diiwaangelisanya waana wali wahaa xisbi fadow in diiwaangelintii ma haysan hata ma haytiisa kumeel gaarka haytee la haysada ka bacdi xisbiga may maaragna lahbandhi ka doonee saddex bilood ku bacda in use ma haytiisa gala doorasho guud olana isku kooyo doono xisbigana doorado doono doorashadaas markii la leeyay doorasho oo deegaankan koonfur galbeed saliiday ku dhiyaasame xisbiga dadka ku tirsan oo soomaalidoo dhan in iska kooyasa musharaxiinna weeladaas nanka xisbigan hogaamiyey fadi haba sidaas nanka xisbigan hogaamiyow way nagaday nanka wadanka soomaaliya madax ku nagdow ama madaxweynaha wadanka nagdow marka xisbiyaalka walaan dhismo ahaynsaasu way la faday xisbigan meel kasta oo soomaali rooga inuu isu weelada farac uu meel kasta soomaali isu roogon intiisu ku hela cod ku hela marka mustaqbalkana saasalan dareera marka ka xisbi ahaan xisbiga hata wali u ahaa dadshay hata aruurayaan hata maaragna mahaytiisu diiwaangelintii oo bilaabadaas may marana katabaabashaysadaana xirbiga in golo dhex weeldada golo fulin weeldada inuusu weeldada maarana golayaal oo maarana degmooyinka iyo gobolada dalka ka bahsan oo ku howlgalayaan isu weeldada marka ujeedooyinka xisbiga iyo ayaha xisbiga waliba ahaa wali ku midee walku qabashada dhibaatooyinka bulshada qaybasha shalgadiisan waana walaagaas usu kala tacaala resourciga guda yaala walaa wadanka gudaaja yaala iyo wala dowlado caalamka ah oo maaragna xiriirka dhow la leh dalka soomaaliya la leh in usu kala tacaala si usan xalliya problemashay oo maaragna problemo arrimo bulshada oo guda yaala xisbigun ahdaafta lamaad wali waa ka dhaqan si toosan iyo wacyigelinta shaqo abuur dhallinyaro iyo koorseedow dembiyada maalan dhallinyarada soomaaliyeed iyo galaayaan inti koorseed xisbigan wali waa dhallinyarada door wiina ku dheele doorkiisu ku leeyna wali waa dhallinyarada intiisu abaabulo shaqo abuuran suubiyo ku reerba falalka dembiyada ah ku reeba dhallinyartana iyo maaragna mahaytiisa wacyigelin badan suub waayahay dhegeystayaal abwaanaje ayaa waliba huseyna ku hadladhaya taariikhda iyo saaso kala usoona sheegay inay xisbiga haddii la dhisaayo iyakoo eed walan ku kordhii doonaa shacabka ku nool deegaanadan koonfur galbeed ee soomaaliya kureedna waliba meelisay ku hadlalehe luul isaaq aadan oo iyana ku dareerta ururada bulshada reedka ee deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya
kamahadsiyin walinbaahanayo waylarey geeli jinkaa boodabooti maaha luulisho male haddii lankucad haata way walsuubiya adina inaad walsuursato ciidaan kamahadsiyin laakiin way jiiraado faday wali cilmi iyone aqliyan inta iyo maaragna yacni xisbi howlgalshay haada faday mase xisbi laka gordaaye khayr ilaahaysi hadda torfuusiya ku sheeqooy laakiin way ku jeelaada faday walaagu yar kollay hilmaan hoo jalina ogaado doone mas-uulinta ininin furaana fadaay shirka madaase hadalkayna ama faylaadu fadayaas lahaay haddana walba mashaakil ma leh inaha surumaano nin warbiyaano waana furaan xisbigan inuusa geeka furumi sidaana taawiyaw afarta februaar maarsin taawiyeel labada kun iyo toban iyo sagaalka hubaan gefsanayn yaa geeka xisbigun wax yaa furum yaa jeeda kulley mas-uuliinta ninka nagaaro doonaan iyo nin sheego doonaan intaas madalku gudubo xisbi mayleere xisbi weyd waa axzaab waa axzaab mise madaana meelihiisin ku goolaasanana siin ku tuso barbaaro barbaar kulumi dad kulumi waay barbaaru barbaarka wiinaada kore yaraada kore barbaarka kobiliriga jira oo badan oo ilaa meelo badan iskiiriga jira axzaab waay calaa kulli xaal axzaabna macnaa lama inshal bahe matalba xisbi jabhad nafteeda xisbi leen laakiin too dagaal eh macnaa oo dagaal aan darban aan subsan itoo siyaasa aan subsan kan siyaasiga naftiis hooba olin baa hada gale hadan naftiis xisbiga ma in daliil eh xisbiga lamada dhalati aadoo aawku iska iyin haata waa iska iyin dadka oo xisbiga iska ah qabiil ma leh way dhiyaasay xisbiyaalkii inta aradun ku furmeen kun sagaal boqol afartamiyadii lama qofood oo isla nool is qobaan mise dhaladeen sida hordhiba doctor fawsi sheegaay ama dhaladeen iyaa koona xisbigan e koona xisbigaas e waana is minka isshiidan istumaaya mase idaas waana idaasa seedaaya macnaha midana ku qaado xisbiga wala warisdhaariye xisbiga walbana halliyi xisbiga wayliyaa usuba aan dhisan qaab dowladeed dadka oo sida oo kale caasimadda roogaan mas-uuliinta meele xisbigan roogo gekimarii wayli ari jiray kumitaanto jentaraale golaha dhexe meelilkueraawataaw xaan kale sida baydhawo iyo luuq iyo meellamid tajeglo roogaan way la raaye ama degmooyinka gobollada roogaan kumitaanta lukaale la raaye laakiin iska hiriyiin xisbiga dowlad hangaan dhisanyo ciidanaa layi xisbiga wayliya naadi layi xisbiga wayliya barnaamij oo usuka dohwawa layi wayliya taima layi misema hamiin ama wakti oo usuka hadalaw oo teegin yaa layi xisbiga xisbiga wayliya dhaqaali layi fondo ini lahaado mashaqeeyo koroo kale dhaqaalagaas ay dhiibeen xisbigaa dhiibay soomaaliya xisbigeen ka horreeyey kufurumi ay suubiyen digni mafra suubiyen laakiin geekam u shiirin xisbigaasay toway baa la raaye sida taariikhda sheegaas kun sagaal boqol afartan iyo kowtii way hakabahay somaali youth club s y c iyo hakabahay afartan iyo kowti waa meele hadday dadka baryayin goor waayaan kulib kulibtu way sheentay sidaasa sheentay somaali youth club yaa la raayay way fafadheedaayeenaa tabar ma lahayne meelo baar ee waa fafadheedaayeen way laka sheegay laka tilmaamay maaragna hotel shabeelle ama leeraaw baar shabeelle leeraay reedshay yaa laka aas aas yaa leeray kalaaba yaa fafadheedaaye soomaali youth club kun sagaal boqol afartan iyo sideedii way ka aruureen xisbigaas soomaali youth league
abwaanadan iyo mas-uuliyiintan hore ayaa walbadan uunu ku faaidniy watiintii walbadan qaadadan runtii walbadan uunu ku faaidni mayba intuun kuma hadnagay mise ama unku hambalyayay xisbiga aayaha shacabka soomaaliyeed oo geedka lakawadaha furahaye caasimadan kumeelgaarka ee degmada baydhabo ee koonfur galbeed wayba lahaa xisbiga waa xisbigiin ka horeeyey oo lagadaah furo ama meel raayis anaa ku qayb galo xisbigii lamaadu mayba lahaa wayba nagda doonta xisbo oo kudaysho mudanga nagda doonta mayba ku hadla doonay dhowr qodob oo faa'iidooyinka xisbigu isley ah xaqiiqdii haddii unanan reer koonfur galbeed hundurahaynan wadankana dhaqaaqay bahi dadka xisbiyi ka biirahayaan xisbiyada lakawada biirahaya xisbiga la kabiirow xisbi shileys koonfur galbeed leey inaada sugda micnaasha mee inaada xisbi kumid nagata walaalka tartama doono xisbu hal xisbi leh hadeeda kabiirta xisbiga wali weeldhada doonay cadad gohan oo mas-uuliyiinta oo xisbigaas kubaha doonta oo dowladda kumid nagda doonta wali nagda doonana cadad oo tiro ee gohonga nagda doonaan xaqiiqdii wali karajuwina inin nagan reer koonfur galbeed haddii uneena xisbi kasta oo soomaaliya ku jara tirada anka badan haddii lixdan ha kubata inay afartan reer koonfur galbeed haadaan sababtaan asaasan lahaa waliba waa daraasaad markii la suubiye tirada anka badan beblooshinka anka badan waliha kujeedana reer koonfur galbeed xaqiiqdii sidoo dhaambulan sheegay xisbiyadii soomaaliya han dagaalami s y l dhalinyaradii leeraayo guud ahaan walyar markii lagu reer reer koonfur galbeed ahaayeen dhalinyarada dhalinyarada wali kuwaysana dadaala kuwaysana aan wali qabee xisbiga ama xasan sheekh maxamuud hogaamiyey ama farmaajo hogaamiyey ama hibilow hogaamiyey lanki xisbi member aan ku hayna oo sacadan inta fadhiya xisbi kasta oo la sheegahayo oo diiwaangalan shahaadahay sida member ku nagday sababta waleegata gudoomiyaha dhabte oo soomaaliya hogaamiyi doona madaxweynaha xisbiga nagda doona xaqiiqdii hadda may doorana mukhtaar walaalkeen ma ee xisbiga gudoomiyaha xisbiga rasmiga ee oo madaxweynaha intarta ma doono kaasa dhowale nagda doona kacod haka baha doona haddii reer koonfur galbeed xisbigaas tiradii oo ka badanta way weeldadeen codkan ka badan oo reer koonfur galbeed weeldadaan markaas wali nagaday qofka hogaamiyi doona shacabka reer koonfur galbeed nagda doona may balahaa aan kuun turteen xisbiyada haddii la siin sheegay xisbiyada membarku nagada xisbi languuri unuuna ku fadhinan ee dadka xisbiyada abuurahaaya ama haddi liidarka ee oo hogaamiyahayn wali ku codsaday deegaanada koonfur galbeed oo la seeda la seeda kor agsaaska leh sida gobolka bokool oo kaleeta shabeellaha hoos oo kaleeta inaysan jeedaan si shacabka un ku mid nagadaan xisbiyada oo degmadan bay dhabalay lahaan ka wareegin lanka koobna way bafaday wacyigelin in la suubiyo online ajar oo liska buuyahay runtii meel walba geeka mayba jira internet la haysada aksaasta dadka haysadaan in idaacado meel raayse dadkan ma ogolku television in aruuriyaan laakiin lan walba oo geeka wal fahansan xisbiga memberku eh tumun dollar hadii isku qaada lan qasa dheer roogo oo meel raayse tumun qof reer qasa dheer eh oo baadirowan online haska diiwaan geliyaan codka tumunkaas qof uninoo maqanyo geeka way balaha aan kaneen sidii un wadankan koonfur galbeed ka hormariyo fadni markaan xisbiga kiidisa ku nagad abwaanka arrintiisa dabaka hafade waybuwaha qofka inaadan quursane la fade lanka quursaday dhammaday qabri ka jar laakiin inti adan noola nafkii jart inaad quursatay mee maalin yoomil ayaama la deeri doon un oo wada faraxsagnin wada meel raaysi qiiradaanan qof un meel raaysi ka qanacsignin deegaan un ka qanacsignin si un fadaanan maalin la deeri doon sababta ee sagaalay lamadii bay dhawalayeedaha martii ogaytan madiinatul mawd yal eraay geekna meel un ruugnan arag haytan kiskisa lanku gudube qofna qof ma dhaca karo deegaan usleey saxda ma eewaan haddii systemkan xisbiyadan uuse hergela oo deegaanada xisbiya in liska doorada la nagad xaqiiqdii walaanu hube soomaaliya dhan digli marfli hogaamiin doonto iyadan mahadsantiin waqtiga liisii lama daqiiqi haay bilaanta oo reer koonfur galbeed qaasatan degmadan baydhabo dardar fayleyka dareerteen afartii sana hadi laha dhaafi eedaan liiditan siin waaysana hoolalkaasiin ku haysana hadalladiinga waaysana shirarkaasiin ku haysana banaanbaxyasiin ku haysana dhiirigelintaasiin ku haysana hiddii dhaqankiisin habandhigaasana siin ku haysana